والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقدموا من الأدلة الجري على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبذ المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر كاف فعلم هذا القدر فيه كاف ومن شرود السائر المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا baabu tartiibi aladilati adiladii tartiibteedii la tartiibinayay marka tacaarud yimaado weeye ee haddii dee bal daahir ahaan ay istacaarudaan si loo kala horraysiinayay ee marka adigu intay dee wixii dee ayna tilmaamayeen madlulaadkeeda iska hor yimaado daahir ahaan loo kala horraysiinayay loo tartiibinayay ayuu baabkiisii yahay koley caamkii iyo khaaskii umuuro qaarkood ama dee umuuro tacaarud waynu soo marnay tadna waa tacaarudka naftiisiino malaa dee halkaa qayb buu inoogu soo sheegay qayb kaluu halka inooguba sheegayaa wuxuu ihi markaa naadimku raximahu llahu tacaala waqadamuu way horraysiiyeen culimmadu aljaliyata daahirka ee waadixa ee muuqda ee min aladilati adiladii ka mid ahayd bay horraysiiyeen cala alkhafiyi kii isagu qarsoonaa ayay kaba horraysiiyeen oo kii isagu daahirka ahaa ee muuqday ee taasee dalaaladiisii umuurihiisu adugu ay caddaayeen baa waxay ka horraysiiyeen kii qarsoonaa biictibaari lcamali xagga marka la eego camalfalka lagu camalfalayo dee kolleyna markanay istacaarudaan ee la doonaya in lagu camalfalaa loo baahanaya wax tacaarudkii lagu suuliyo markaa jamcin baynu soo aragnay naskh iyo mansuuqna waannaasikh iyo mansuuq iyadoo ay noqdaanna waan soo aragnay bal marka aanay waxyaalahaasi dhicin ee tarjiix loo baahdo waa taas waxaan umuurahan dee tacaarudkii loo suulinaya tarjiixii loogu baahanayana waa si loogu camalfalo oo haddii lagu wada camalfali kari waayana dee koodii raajaxa la qaato ee tartiibta xagga tartiibta kuba horeeyey marka biictibaariilcamali waqadamuu way horraysiiyeenoo mufiidalcilmi yaqiin iyo cilmi kii faa-iideynaya minhaa adilada ka mid ahaa calaa mufiidi danni mala kii faa-iideynayay kaba horraysiiyeen ee kii isagu danni uun faa-iideynayay waxaynu soo aragnayba bal maalan axaadiidoo kale haddaan eegno mutawaatir iyo axaad inay u kala baxdo mutawaatirkii wuxuu inoo soo sheegay cilmi inuu faa-iideynayo oo waxa weeye amaa aaxaadkii dee waxa weyaan ixtimaalaad baa ku iman karo danni buu faa-iideynayaa marka haddii dee ay iscaaridaan oo mutawaatir iyo aaxaad mutawaatir cilmi buu faa-iideynayaa aaxaadkiina danni buu faa-iideynayaa tacarudkoodaasna aanu cumuum iyo khusuus baabkii aanu noqon markaa oo dee aynu u baahanno intii la jamcin kari waayey midkood dee waxa weeyaan imaka halkan naasikhina aanu jirin ka kale uu mansuuqiyay walow aynu soo marnayba hadal kuba sugnaa axaad inuu nasakhi karo mutawaatir aynu hadalkaa kuba soo marnay markaas oo tarjiix markaas xaaladeedun ay tahay arintu waxaan tacaarudkan ku suulinaynaa kaa cilmiga faa'iidaynayaan horraysinaan ku camal falaynaan u qaadanaynaa cilmi iyo xukum iyo wixii kalean uma baahnayn kii kalena markaa bal waan ka tegaynaa taas wey waqadamuu minha mufiida alcilmi calaa mufiidi danni danni kii faa'iidaynayay ayay kaba horraysiiyeen ayl lxukm oo kollay xaggii daahirkeena nooc waabu soo geli karaa noocane xaggii marka laga kii jarigahaye baydka horetuu sheegaya waa umuurtii balimaka haddii waati aynu soo marnay iyaduna nas iyo daahir iyo mu'awal oo kale iyo nasku ixtimaal kale kuma sugna daahirkiina laba ixtimaal iyo wax ka badan baa ku sugan macna aad ha uguba muuqdo nas iyo daahir hadday meeshii iscaaridaan ee naskiibaa meeshii aan horraysiinaynaa oo daahir ma caaridi karo daahir iyo kii mu'awalka aha labadii macna hadday meeshu yimaadaanna dee daahirkiibaa taqdiimkii yeelanayo taasi waa kii jaliga ahay oo khafigii lagu horraysiiyo amaa tan dambe waa xaggii maalan hubuudkiiyaba u laamaya ee wixii yaqiin iyo cilmi inoo faa'iidaynayay hadday iska hor yimaadaan oo iscaaridaan mid isagu danni faa'iidaynaya kaasna aanu dee bal maalan caam iyo khaas baabkii noqon si uu sheegi doono markaa waxaan horraysinna kaa cilmiga faa'iidaynaya aylilxukmi xukumka ilaa maca alkhusuusi khusuuska iyo walcumuumi cumuumka maciyuun mooye oo haddii waxaan iscaaridaya ee iska horyimi ay tahay uun caam iyo khaas iska horyimi oo ujeedadu nas caama ama daliil caamaa yimi oo dee cumuumkiisaa suwartii isaga markaa hoos gelaysoo dhan cumuumkiisaa ku shamlinaya nas khaasa oo bal maalan isagu dee suwartii markaa kaa hore cumuumkiisan uu bal maalan hoos timi qayb ka mida dee isagii u gooniyo laakiin dee wixii ay madluulaadkoodii ay kala duwan yihiin oo khaasku wuxuu faa'iidaynayay iyo caamkii wixii cumuumkiisaa ku faa'iidaynayay baa kala dunaanaya tacaarudkii halkaasuu kaba yimi markaa horeynuu soo aragnay taase iyada halkan ma odhanayno dee kan baa jariga iyo kan cilmiga faa'iidaynayaan horraysiinaynaaye markaa maxaa layla imanayaa falyu'taha lala yimaado bitakhsiisi oo kii baan cumuumkii ku khaas yeelaynaa cumuumkiina waxaan ku koobaynaaba axkaamtiisii iyo wixii uu faa'iidaynayay intan khaasku tilmaamayo markaa takhsiiskii ha lala yimaado la taqdiimi laakiin horraysiin yaa lala imanoo halkan yaana kala horraysiinoo kooda cilmi faa'iidaynaya kooda danni faa'iidaynayaan kala horraysiinaynaa inooma taalle waan khaas yeelaynaa caamkii baan khaas yeelaynaa kolley markaa khaaska ayaa horraysiinta leh wanudqa ay waqadim horraysii adugu annudqa nudqiga nudqigana waxaan filayaa dee ilaa hore qaadkii matnigii buu inala socday oo waa wixii nas ah oo waa kan ilaahay qowlkii iyo qowlkii rasuulka ilaahay wey salawaatullahi wasalaamu caleyh si halkii matnigii waraqaadkaba kuba sugnaa haddaba ka nudqiga oo waxa weeyaan ama qur-aana ama xadiid ah horraysiiyo can qiyaasihim qiyaaskoodii ka horraysii tafi waa takmilown waad oofin oo dee sii la toonayee taamka ahayd baad laba iman kaa ka horraysiin oo waxa weeyaan haddii bal maalan tacaarud uu kaba yimaado aayad qur-aan ah ama waxaweyan qowlkii ilaahay ama qowlkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa la midana taa ijmaacii ummadda iyo qiyaasku wuxuu keenayay qiyaaskii waa laga tegayaa waxaa la qaadanayaa qowlkan ilaahay ama qowlkan rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ama ijmaacii oo waxaaba dee jirtana markay iska hor yimaadaan qiyaas uu caaridayo nas uu caaridayo ama qowlkii ilaahay ama qowlkii rasuulka ilaahay dee ijmaacina nas buu musta ictimaadsanayaano isna waa la mide waxaaba lagu magacaabaa faasidlictibaar oo ictibaar ma yeesho markaasoo dee waatan laydhaha laa qiyaasa maca nas kol haddii nas jiro qiyaas meeshii uu kaba baxay isaga naftiisa dee qadxi baa ku imanaya ama qaadix lagu magacaabo fasaadlictibaar oo ictibaartiisii ayaaba meesha ka baxayso lama ictibaarinayo ictibaar faasiday noqonaysa haddii la ictibaariyo saa daraaddeed nudqigii iyo qiyaaskii ka horeysay asal ahaan wnudqa qadim can qiyaasin tafi waqadamuu waanay horeysiiyeeno markay qiyaas dhexdii noqoto jaliyahu kiisii muuqday ee waadixa ahaa ee daahirka ahaa ayaa calal khafiyi kii qarsoonaaye qiyaaskaa ka horeysiiya oo waxa weeye imika halkana laba qiyaas ayaa dalaaladoodiiyo wixii ay faa-iideynayeen iscaaridayaan oo wixii macno ahaayay inoo keenaya inaan ka faa-iideysanaynay ama xukum aanay aan kaba faa-iideysanaynay baa iska hor imanaya markaa maxaan yeelaynaa qiyaaskii kii jariga ahaa sida maalan qiyaaskii qiyaaso cillo oo kale uu ka horeeyay waa ka xoog badnaa qiyaaskii dalaala qiyaaskaa dalaalana qiyaaskii shabah waatan idhaan waacdii qiyaaska isagaaba ugu daciifsan iyadoo kuwa hore aan helayna ka looma kacayo waa ka mudan yahay marka insaa ayay dee duhuurkoodan iyo muuqashadan umikaama uu kaba cabiray iyo qarsodiguna taas bay ku salaysnaanayaan hadaba qiyaaska bal maalan qiyaasu cillo oo kale ee kii kale uu ka horeynaya qiyaaskii dalaala qiyaaskii shabah uu ka horeynaya waa laga horreysiinaya hadday iscaaridaan markaa waqadamuu way horreysiiyeen culimmadu jariyahu waa qiyaas iyo alqiyaas way qiyaaska kiisa jariga aada u muuqda ayay calal khafiyi kii qarsoonaa ayay kaba horeyseen sida qiyaaskaa shabah oo kale waxaa la mida qiyaaskii mar aan soo aragnay ee barhkoodna aanay qiyaas kaba dhiginee cadam alfaariq kaba imanaya ama nafyu alfaariq oo kale sida maalan dee halkii aynu ku soo aragnay ufintaa in labada waalid lagu yidhaaho laba nahiyey dee inay la mid tahay bal waabay kaba sii muuqadatahaye darbigoodii iyo sabigoodii oo kale qiyaas awle ayaa kaa laydhaa bal haddii qiyaas lagaba dhigo ama qiyaaskii musaawiga ahaay oo kale ee aynu kuba soo aragnay aklu maal yatiim dee inay la mid tahay uun ixraaqiisii iyo lubsigiisii iyo sharbigiisii shurbigiisii iyo waxyaalahaasi ay laba mid yihiin noocyada caynkaasoo kale iyadna saa ayaa loo kala horeysan hadday iscaaridayaan qiyaas awla iyo qiyaaska musaawiga ama kii musaawiga ahaa midee aan waxaweyaan kaba sii adwanaba uu iscaaridaan waxaa la horeysiinayaa kaa muuqda aada usii muuqda awlihii ama musaawigiiba kii kale ee dee ka hooseeyay lagaba horeysiinaya waqadamuu jaliyahu cala alkhafi wain yakun hadduu yahay fi nudqi nudqigii oo min kitaabin kitaaba aw sunnati nudqigiiba kitaab ama sunna hadduu kuba sugan yahay taqyiirul istisxaabi istisxaabkii aynu shalay soo aragnay bedelitaankii iyo doorintii oo arrinkii hore baraa'atu dime iyo albaraa'a alasriya iyo lagaba qaadanayay ee markaa asalkaa hore markaa cadamkii oo kale looba laamayay oo la bedelaa la dooriya hadduu nudqigii kitaab iyo sunno ku sugan yahay fa nudqu nudqigii xujatun xuja weeye idan istisxaabkii lama eegayo waxa la qaadanayaa dee nudqiganbaa la qaadanayaa daliilkiibaa la raacayaa wixii uu keenayuunbaa lagu camal falayaa wailaa haddii aan nudqiga kitaab ama sunno wax istisxaab doorinti aanu kuba sugnayn ama ujeeddadu istisxaabkii wax bedelaa aanu iman faku noqo adugu mustadilan mid daliishanaya bilistisxaabi istixsaab daliishanaya labyada waan siraaciyay kolley macnahooduna maanta wax ishkaala iyo wax qarsooni oo kuba sugani ma jirto in abyada hore waxaanay guud ahaan tahay uun haddii tacaarud yimaado adiladii daahir ahaan ama ruuxan kolba eegaya aragtidiisa weeye waxaa la arkaa inaanu tacaarudkaasi xaqiiqi ahayn oo adiladii sugnayd isma caaridaysa dee xaqiiq ahaan isuma caaridaysee in waxa weeyaan ay daahir ahaan iska hor yimaadaan oo taas ay iskaba hor yimaadaan desan baa loo tartiibinayaa buu inoo sheegay ayuu imika halkan idho daliilkii isagu markaa madluulkiisu dee uu ahaa ama daliilkii jariga ahaa kii qarsoonaa waa laga horreysiin oo sidaasoo kale daahir iyo muawalkii waxaa la mida bal maalan lafdigu xaqiiqadiisii macnihiisii xaqiiqadaha iyo macnihii majaaska ahabaa meeshan iscaaridayo kana waa ixtimaalaya kana waa ixtimaalaya iyada dee markaa waxaan horraysiinaynaa kiisii xaqiiqiga ahaa marka baabkii sharciga joognoo kale iyo sharciyaadkii xaqiiqadii sharciyada ahayd dee tii luqawiyada ahayd iyo tii curfiyada ahayd ee iyadana meeshan ay iskuba imaadeen ay ku kulmayeen waan ka horraysiinaynaa dee luqa haddii la joogana kolley xaqiiqadii luqawiyada ahayd baa wixii kale ka horeyn curfigii markaa bal maalan umuuraha aynu soo maray ee ay kaba mid ahaayeen waxyaalihii markaynu taqsiimkii kalaamka jirnay si taqsiimkii kalaamka kusoo jirnay uu kalaamka inoogu soo qaybiye laakiin dee bal taasoo kale halkaa xaqaa'iqdii marka ama xaqiiqooyinkii aynu kuba soo marray ay kaba mid ahaayeen umuurihii kale ka dambeeyey iyaduna alfaada waxyaalaha kuba yimaado uun ahaayee naskii iyo daahirkii iyo mu'awalkii iyo umuurahaas saa ay u kala muuqasho badan yihiin bay xaggii horraysiintiina ay u kala yeelanayaan baltaas dee cilmi waxay faa'iidaynayana aayaadkii qur-aanka guud ahaan waxay inoo faa'iidaynayaan horta xaggii hubuudkoodu waa qadci ee laakiin dalaaladooda ayay barhkoodna nas fii macnaahu ama fii mowduucihi ay kuba yihiin kuwana ixtimaal labaad baa kuba sugan oo waa kuwa dalaalaadka qaarkood aimadu iskuba khilaafayaan ow laamastumu nisaa mataabasha mise waa jimaac oo kale bal maalan alaaata quruc qurcigu ma duhriba mise waa xayd dalaaladaasi dadniya ayay noqonaysaa bal maalan wixii haddaba dee nas macno labaad aan ixtimaalayna dalaaladiisiina hubuudkii qur-aanku marka horeba qadci buu ahaaye dalaaladiina qadciyay noqotay kol haddaan ixtimaal kala jirin umuuraha caynkaasa ee dee wixii yaqiin faa'iideynaya iyo wixii danni faa'iideynayana hadday iscaaridayaan ka yaqiintaa la horraysiin axaadiidii mutawaatirkeed iyo axaadkiina taasoo kale weeye de qiyaasna asal ahaan ma caaridi karo oo waxa weeyaan qiyaas lagama horgeyn karo nas jira qur-aan ama xadiid ama ijmaac asal ahaan nas laguma caaridi karo isagaa ka wada dambeeya haddaanay iyagu jirin ayuunbaaba qiyaasku imanaya sidaa daraaddeed qiyaaskii iyo maalan daliilkii qur-aan ama xadiid ama ijmaacna waxa weeyaan qiyaaskii ictibaarba ma yeelanaya kuwaasaa la horreysiinaya laba dambeydee ugu dambeeya laakiin waxaad moodaysa dee waaba iska celin uun uu soo celiyey shalay waxaan soo aragnay oo shalayta waxa inoogu dambeeyey inuu yidhi waxaddu listisxaabi akhdu lmujtahidi bilasli can daliili xukmin qad fuqid aag waa ninkii mujtahidka ahaa qaadashadiisa uu qaato istisxaab ama asalkii uu qabsado sida asalka ashyaadoo kale bal maalan haddaan idhaahno ashyaada asalkeedu waa xalaalnimo kol haddaan dee inuu xalaalnimada haysto marka muxuu ka haysan waa can daliil xukman qad fuqid ujeedadu marka aan daliil dee asalkaa bedelayaa jirin oo shalaytaan soo ogaanay istisxaabkani xujo inuu noqonayo laakiin xujo goortuu noqonaya waa marka aynaan wax daliila oo adiladii sharciga ka mida oo asalkaa bedelaya aynaan la helin qur-aan aanu jirin xukumkii halkan aan kaba qaadano xadiid aanu jirin xukumkii aan kaba qaadana ijmaac aanu jirin bal qiyaaskuna xujuu ahaaye dee isaguna markuu qiyaasku dawaabidiisi iyo shuruudiisii yeesho aanu jirin marka kuwaa la waayo ee daliil aynu weyno markaa masaladii aynu xukumkeedii ama xaadiada ka qaadano ayaa waxaan u laabmaynaa bal asalkii hore istisxaabkaasa markaa daliil inoo noqonaya intaaba shalay waan soo ogaanay maantana malaa si uu tartiibtii u raaciyo un ayuu weliba iyadoo laba bayd ah dee hadalkii soo celiyo hadalkii shalayta wuxuu inoo faa'iideynayay ayunbuu labada ugu dambaysaana ay noo faa'iideyn balaqbadan ku yar wada laab marka oo wuxuu ihi waqadamuu way horraysiiyeen aljaliya oo min aladilati adilada ka mida cala alkhafiyi kii qarsoonaa ayay kaba horraysiiyeen bictibaari lcamali koley bictibaari lcamali ay lilxukmiya waa iska takmiloon camalka lagu camal falaya fiiradii taas waqadamuu way horraysiiyeen oo mufiida alcilmi cilmi kii faa'iideynaya minha min aladilati adiladii ka mid ahaa calaa mufiidi danni danni kii faa'iideynaya ee lilxukmi waxa waxaan leeyahay waa takmila uuntanna xaggii xukumka dee kolley camal iyo xukum iyobaan uu doonaynaana adiladan markaas tacaarudkiina way iskee keen hor yimaadeenoo labadoodiiba aynaan ku wada camal fali karayn ama xukumkoodii aynaan wada fulin karaynaan kaba qaadan lahayn ama aanu laba laabi lahayn oo markaa tiibaa keentay bal inaan dee waxa weyaan wax tacaarudkii suulinaya ama bal markaan laba nimaadna hadday kaasi suurtogeli weydayna aan kala raajax yeelo maantana waa tarjiixi إلا مع الخصوص والعموم إلا مع الخصوص خصوص معي والعموم عموم معي موية وبعنا أمورها أما أدلة داس أيي كله الرئيسيين أو كي جريق هاي كي خفيق كه الرئيسيين كي علم فائدين يقين بي كي ظن فائدين يكه الرئيسيين مركا آني تعارض كان آنو كبا إيمان عام إيا خاص إسكهر يمي أما عام إيا خاص موضوع إيا محتوى وحكا ليد داكو كل ميبا إيا ذا هدي khusuus iyo cumuum arrintu ay too macnuhu waxa weeyaan labada daliil ee daahir ahaan tacaarudku kaba dhexeeya midna khaas yahay midna caam yahay oo dee kolleyna inta khaasku faa'iideynayay ayaa cumuumkaasi isagu la arkaa dee kaa hore cumuumkiisii uu shamlinayo waa halka isku caaridayaane iyada suuradaa ma odhanayno caamka daniga kii faa'iideynaya waxaa laga horreysiinayaa kii cilmiga faa'iideynaya ka horeynaya ma odhanaynee falyu'taha lala yimaado bitakhsiisi horena halkii markii aynu soo maray tacaarudka markuu kaba hadlayay ee tanna waa nooc tacaarud uun ee baltaamar yar nusuustiibuu ku khaas yeelay waxa weeyaan taas in caam iyo khaas iyada waa laysku khaas yeelayaa baynu soo aragnay markaa takhsiiskii baa lala imanoo ujeedadu khaaskii baa la horreysiin xataa dalaaladiisu hadday daniyo tahay caamkii ayaa laga horreysiinayaa khaaskii baa markaa aan siinaynaa dee adugu caamkii baan khaas yeelaynaa khaaskana wuxuu faa'iidaynayaan kuma khaas yeelaynaa dad taqdiim horreysiin yaa lala imanaya halala yimaado takhsiis wanudqa waqadim horreysiyo nudqa dhawaaqe waa naskii can qiyaasim qiyaaskoodii ka horreysay tafi anwaacdiisii oo dhanba tafi waad oofina ujeedadu waxa weeye waa dee arrintii iyo say ahayd baad taamye ama ku taam noqonaysood oofinaysaa waa takmilo waqadamuu way horreysiiyeenoo qiyaas markay noqotona jariyahu qiyaaska kiisii jariga ahaabay calal khafiyi ka horreysiiyeen wain yakun hadduu yahay fi nudqigan oo naskii ah oo min kitaabi waabatan maanta uu dee sii caddeeye oo min kitaabin kitaab ah nudqigaasi minti waatii bayaaniyad ahayd aw sunnatin sunno ah uu ku sugan yahay takhyiirulistisxaabi ismigii yakun kan weeye dee taa hore khabarkeedii oo ahayd soo horreeyey oo wain yakun hadduu ahaado takhyiirulistisxaabi istisxaabka halkanna waa asalkii hore ee dee la qaadanayay ee la wadanaya marka daliil la waayo kaas buu istisxaabku ahay doorin la dooriyo istisxaabkaas fi nudqi nudqigii uu ku sugan yahay min kitaabin aw sunnatin oo macnaha sida uu ugu sugan yahayna maalan ashyaadii aan shalay ka soo baxnay ka soo qaad asalkeedii waxaabayn layidhi wixii bal maalan qowlkii aan soo aragnay alibaaxa weye asalkeedu marka dee asalka aan wadanaa waxay ahayd un daliil la-aan bedelay w asalkaasi naga bedelay baan jirin oo istisxaab buu ahaa kaasi wixii loo daliishadaa haddaba haddii nas aan helo qur-aana ama xadiida oo shaygii caynkaasaa xukum gaara siinaya oo sia xukumkaa hore aan kaba faa'iidaysanay istisxaabka ama asalka aan ka faa'iidaysanayna kaba duwan oo dooriyey markaas asalkii buu bedelay dee kaasaa la raacaya oo shareecaduba dee waxay timi iyadoo umuuro badan oon dadka waajib ku ahayn ay ku waajibin waxyaalo markii hore inay sharci ma jirina xaaraam aan lagu sifaynahayn ama aan xaaraam markaa dee xaaraamina kuma tacalluq ahaynee lagaba xarimay oo khamradu iyadoo la iska isticmaalaa la joojiyey oo la xarimo bal sadrulislaam iyo in badan oo ku dhowba ama intii hore oo dhanba la iskaba cabayo dadka iska cabayeen waayo wax bedelayaa muu iman dee asalkii hore asalkii hore unbaana xukumkiisu kuba sugnaa ilaa takyiir baa yimi haddaba marka saasoo kale wixii asal ahaa ama baabkii istisxaabka ahaa wax bedelayaa yimaado dee hadal isaga kaa lama hadal qaadayo hore inay kaa waxa aynu ugu baahanay aynu u daliishanaynay daliil la-aan buu ahaa daliilkii baan haysanaa daliilkii baa la horreysiinaya haddii laakiin taa la waayo markaa muxuu ihi fa nudqu markaa xaalada saasa oo nudqi haddaan helo kitaaba ama sunna oo asalkii hore bedelaya fanudqu xujatun marka istisxaab lama xujaysan karo asalkii ashyaadu saas waa lama odhan karo ama lama odhanayo alasl baraa'atu dima lama odhanayo ee fanudqu xujatun nudqigii waa xujo idan macnaa idantu waa xiina idin marka markay xaaladu taa tahay ee waxa weeyaan aan nudqigii la helo kitaaba ama sunna ama ijmaacba la helo wailaa haddii la waayo nudqi oo nudqiba ma jiro oo asalkaa hore wax bedelayo xukun dambe u sugaya ma hayno faku noqo adugu mustadilan mid daliishanaya bilistisxaabi istisxaabkii daliishana ujeedadu haddii daliil la waayo waxaa loo markaa oo wax daliila oo bal maalan asalkaa hore bedelayaana aanu jirin asalkii horea loo laabi ashaadii waaba asal ama waxaa tidhaa wixii munaafica dee wax bannaan ka dhig wixii mudaarana waxba aan bannaanayn kaba dhigo bal taas u laaban marka waa labadan beydeen lahaa waxaddu listisxaabi akhdu lmujtahidi bilasliakhdu lmujtahid bilasli can daliili xukmin qad fuqid oo waa ninkii mujtahidka qaadasho uu qaadanaya asalkii uu halkaa daliishanayo marka daliil la waayo ayaa istisxaabka xadiisu ay tii weeye waana hadalkii oo uu si yar bastiyey uun waana hadalkii horubaabay takraar u tahay laakiin de halkan wuxuu u soo celiyey uun faladuu adiladiisii loo kala horraysiinaya uu sheego taa horeba tartiibtu way nooga muuqatay inuu bal si adilada loo kala horraysiinayay kana waa daliil laysku khilaafsan yahay waa marka daliil kale oo isaga kuwa dee laysku waafaqsanyay ka mida la waaye ayaana ee timaada oo martabadiisu ay imanaysaa si bal martabadiisii u sheega uun walow hadalkaa horeba martabada ay ku caddayd baabun fi lmufti wlmustafti wataqliidi muftigii iyo mustaftigii iyo taqliidkii ayuu baabkiisii yahay bal khaasatan baabka dee qaybta horena muftiga iyo mustaftiga ay nooguba iman iyada taqliidka farac gaara ayuu u dhiganaya casharka kan ka dambeeya ayaan ku arki doonaa tacriifkiisa marka waa ruuxii muftiga ahaa waa ruuxan dee isagu aqoon sare intuu leeyahay dadka u cadaynaya wixii ilaahay subxaanahu watacaala yidhi iyo wixii bal maalan rasuulkiisii inoo jideeyey xalaal iyo xaraam iyo umuuraha iyo waxay weydiinayeen uga jawaabaya musaftiguna waa kii saa'ilka ahaa ee isagu dalbayay fatwada iyo in loo caddeeyo bal xukumkii ilaahay ee masalada mucayanka ee isaga dee haysata ee uu su-aashana kuba xambaartay xukumkii ilaahay kuba sugnaa in loo caddeeyo kii doonayay kaas buu yidhi amaa taqliidku waa inoo dambeeya insha allahu tacaala farac gaaru inooguba iman bal taas buu baab yahay marka wuxuu ihi naadimku raximah llahu tacaala washardu shardigu macnaa waxaa u shardiya oo loo shardiyayaa filmufti ruuxii muftiga ahaa ijtihaadun ijtihaad weeye oo waa shardu shardigii filmufti muftiga figisaade macnaa loo shardiyayay ijtihaadun ijtihaad weeye waa inuu mujtahid yahay manaa ruux aan mujtahid ahayn ijtihaadkiina waa kuwan shuruuddiisii noo soo wado shuruud adag ah bal markaas waxa weeye ruuxaasi dee fatwo u ehel ma aha inuu fatwoodana ma laha dee maantana waxaan filayan dee taasubaaba ama lagu wada fatwoodo aan ku fatwoodnaa ciddii kalena kuma fatwootaa ijtihaad la-aan ama iyadoon heerkaaba la joogine bal waxa weeyaan shardigu muftiga waa ijtihaadun ijtihaadka haddaba muxuu yihi waa kan wahuwa ijtihaadku waxa weeye an yacrifa inuu garto min aaya kitaabi kitaabka aayadihiisii aayin waa jamcu aayatin weeye aayadihii kitaabka iyo wasunani axaadiistii uu kaba garto wa min asunani sunantii axaadiistii uu kaba garto walfiqhi walfiqhi wa min alfiqhi weeye bal weli mafcuulkii wii dambeeya meel dambuu dhici doonaaye markaa waan siraacinaya abyaadoo dhe badan oo xoogaya walfiqi wa min alfiqi fiqigii uu ka garto iyadna fii furuucihi furuucdiisii ashawaaridi caymadaysay jamcu shaaridatin weeyo sa neeftee firdhanayo kaleo jeedadu waa masaa-ishiisii adkayd ee dee waxa weeyaan ahayd bal shabahaysa sadee neefka aad gaadhiba weyday oo kale ujeedadu aan madragooda iyo fahamkoodu aan u dhoweyn iyo dee kol haddii taasba inuu ogaado ay tahay kuwii dhowaana waa min baabi awlee iyo wa kulli maa kii dhammaantii lahu isaga u sugnaadee minfiqiga u sugnaadee min alqawaacidi qawaacida maca maa bihi ay maca maa fiihi wixii fiigiisa fiqiga kuba sugnaa iyaduu la jiro oo min almadaahibi madaahibtii alatii madaahibtaasoo taqararat saddeafatan madabood ee mashhuurka dee waana masaa-isha khilaafkaas soo geli iyo wa min khilaafin khilaaf muhbatin la sugay waayo khilaafkuna kolley khilaafka culimada garashadiisu waaba waxaa ruuxa fiqigu dhab ahaan uguba xasilo oo waxaabay odhan jireen dee ruuxa aan khilaafka garanayn ina xataa maba urin fiqi iska daabargarasho uu garanaye iyo khilaaf jira taas adugu walfiqi wa min alfiqi fiqigii inuu kaba og yahay oo fii furuucihi ahaaday furuucdiisii ashawaaridii oo kulli maa lahu min alqawaacidi maca maa bihi ay maca maa fiihi min almadaahibi alatii taqararat wa min khilaafi muhbat intan fiqigii bay laba socotaan inuu ka ogaado weli mafcuulkii ma hayo iyo wanaxwi naxwihi wa min anaxwi naxwadiina uu ka ogaadiyo walusuuli usuulkii ama usuulkii dee fiqiga oo dee halkan baabkan asaasba waa ijtihaadkii usuushii diintii caqiidadna way soo geli wa maca cilmiiladabi cilmigan isaguna adabkoo dee qayb luqadii carbeed kaa mida waxa weeyaan oo asaaliibtoodii iyo umuuraha laguba ogaanayo bal cilmigii adabkana dee anwaacdii oo dhan ee iyo sarfi iyo balaaqo iyo dee insho iyo umuurihii kale ay lahaayeen ilaa labayo toban fanibu cibaaradan hoos imanaysa taa kamaba dhigayno adabkii khaaskaabaan kaba dhigaynaa kutubtan adabka culimmadu ay kaba hadlayeen iyaguna qayb uun luqada carbeed kaba mida laakiin asaaliibteeda iyo ashcaarteeda iyo hadaladoodiiyo waxyaalo saasa ay kuba sugnaayeen taa uu kaba ogaado wanaxwi wa min anaxwi walusuul maca cilmiladabi ahaatay iyo waluqati luqada maceedii alatii luqadaasoo atad kaba timi min alcarabi mafcuulkii waa kan inuu umuuraha kaba ogaado qadaran qadar uu ka ogaado qadarkaasoo yastanbidu uu kula soo baxayo almasaa'ila masaa'ish qadran mee uu kaba ogaado yastanbidu bihi isaga uu kula soo baxayo qadarka almasaa'ila su-aalahan laba weydiinayo ee waa jawaabahoodii binafsihi naf ahaantiisa oo isagu isagoon cid kale u laamin ruux kale ijtihaadkii qaadan aqoontaasuu leeyahay qur-aankii waa garanaya khaasatan dee iyadoo aayaadkii axkaamtuna halkan ay kuba khaas yeelaan haddana markaan aragno kutubta tafsiirka iyo kutubta axaadiida mee aayaadka axkaamta dhigta aayaad badanood is odhanaysa malaa daahirkoodu qiso weeyaanoo ina xukunba lahay culimmadu axkaam ka soo saaraan oy kalaba soo baxaane bal qur-aankii uu kaba og qur-aankii iyo xadiidkii ama axaadiidtii axkaamta laba yidhaaho fiqigii fiqigu halkana waa furuucdii waa ka usuushii sheegaya luqadii carbeed oo waa mufradaadkii dee kutubtan luqadu ay dhigaysay iyo naxwo iyo bal markaa kole sarfiyo dee way usoo gelaysaa halka balaaqadiiba iyo cilmigii adab oo kale usuulkii umuurahaas uu kaba ogaada qadaran qadar uu ka garanayo ujeedadu intaba macrifo fiican uu leeyahay oo macrifadaasi haddaanay nihaayo gaadhinba dee way adagtay in nihaayo waxaanoo dhan ka wada gaadhaayoo dhammaantoodba dee nihaayo ka gaadhay haddaanay dee waqtiyadii hore culimmadii hore ahaynbe laakiin qadar fiicanoon ahayn qadar hoose ee waa qadar adugu fiicanoo isaga u suurtagelinaya san uu sheegay inuu masaa-isha iyo wixii la weydiinayo dee ajwabadeeda adiladii markaas ka soo qaatou kalaba soo baxo welibana hadda waxyaala hadhay oo shuruudii weli ma dhamma ee qadran yastanbidu lmasaa'ila bihi binafsihi nafaantiisa isagoon ruux kale iyo waxyaalo kale iyo adeegsaniyo ijtihaad kale liman ruuxii uu ula soo baxo masaa-isha uga soo qaado oo dee waa ciddii jawaabta u baahnayd yakuunu noqonaya saa'ilan ku waxweydiinaya wey maca cilmi iyaday umuuraha ay horeynu soo baray ay la jirto shuruud ahaan ay ulaba jirto garashadiisa uu garanayo atafsiira waa tafsiirkii fil aayaati aayaadkii bal maalan axadee aayaadkii axkaamta kuba soo arooray ama wixii ku dhowaaya xukum lagaba qaadanayay tafsiirkoodii uu macrifo u leeyahay wa fi lxadiidi wa maca cilmihi garashadiisa uu garanayo xaalata ruwaati ruwaadda xaaladoodii oo dee leh waxa weyaan mid dee daciifa iyo mid aan daciif ahayn boomothiqa ama la tawhiiqiyey mid la jaraaxeeyiyo mid kale bal markaa dacfi iyo waxa weyaan dee dacfi iyo muqaabilkiiba xaaladoodii uu garanayo xaalata ruwaati ruwaadda xaaladoodii si ujeedadu dee axaadiistii kii maqbuulka iyo kii marduudka u kala garto allahuma hadduu dee kutubtii culimmadu ay sixadooda dee bal maalan ay markaa iyagu sixo loo wada xukumay sida bukhaariga muslim wixii aan naqdi kuba iman oo kale waxba ruwaadii uma baahna xadiidkii unbuu macrifadiisii u baahan yaho xadiidku marka horeba waa u sugan yahay laakiin waa kusaa axaadiistii kale uu daliishanayay waa inuu sanadkoodii xaaladii ruwaadda uu garanayo si kii maqbuulka ah iyo kii marduudka ah uu u kala sooco iyo wa mowdica alijmaaci wa maca cilmihi garashadiisa uu garanaya iyadoo taa hore laba jirto mowdica alijmaaci ijmaaci ummadda meeshiisa oo dee masaa-ishii lagu ijmaacay si aanu u khilaafin waayo ijmaaca lagama baydi karo lagama gudbi karo ama lama kharqin karo ma banaana marka waa in umuurihii mujmacu calayhiga ahaa inuu taasna uu garanayo masaa-ishii culimmadu ay ku ijmaaceen si aanu dee ijtihaadkiisa ugu khilaafin taas oo kale iyo walkhilaafi wa mowdica alkhilaafi khilaafka meeshiisa halka wuxuu soo celiyun ijmaacan uu laba socdee waa kii marka horeba soo yidhi wa min khilaafin muhbati halkaa fiqiga markuu kaba hadlaye dee waxa weyaan uu garanaya masaa-ishii khilaafka ahaydna si bal maalan taasuu garanaya qowl wax ka badan uu kuba sugnaa kuwii lagu ijmaacayna uu ogyahay marka wuxuu yihi naadimku ficilmu hadalqadri qadarkaas uu inoo soo sheegay ee shuruud ahaan ugaba dhigay ama ijtihaadkii garashadiisa la gartaa kaafin mid ku filan weeye fiihi filmufti ruuxa muftiga ah oo sida waxa weeyaan in yaroo koobanba ay tahay intanibuu kaba dhigay ama waxa sida lagu gaadha ay saalan tahayo intaasaa ku filanba oo inaynu muftigii uu dee iftihiina ugu badnaanaado ama waxa weyaan dee waxa weyan mujtahidkii laydhaa waaba dee mujtahid buu noqonayaa isagu adiladii toos ula tacaamulo toos wixii uu doonaya ugaba qaata taas waxa weeye bal intaasaa kuba filan oo dee laakiin waa qadar dee waxay la tahay sacbal manaalba kolley gee marka gees laga ego sina aad bay u adkeeyeen balkaa wey alaabyadii kolley waan saraaciyey dee sababtuna way isku wada xidhnaayeen macnuhu waxa weeyaanuun horta iyaga agtooda almufti iyo almujtahid waa isla mid welibana habkan uu soo dhigtay mujtahidkii mujtahidulmadhab ay odhanayeen ama mujtahidulfatwa oo kale maba ahee waa kii ka sarreeye almujtahidulmudlaq oo markaa waxay arrintu noqotay ruuxaasi inuu macrifo u leeyahay kitaabkii iyo sunnihii khaasatan wixii axkaam kuba tacalluqayay oo uu aayaadkiina hataa haddaanu xifdisanayn mawaaqicdeedii garanaya meelihii ay kuba sugnaayeen dee macnahoodiina uu garanayay istidlaalkoodii walow aan leenahay qur-aankii xataa umuurihii qisooyinkaaba aimadan dee kutubta axkaamta ee qur-aanka axkaamtiisa kaba hadashay ayaad aad moodo daahir ahaan inay kaba fog yihiin in dee xukm lagaba qaatabay axkaam kala duwan ay kaba soo saaraan axaadiistiina khaasatan axaadiistii axkaamta yaanu xifdisnaaninba oo xaafid yaanu ahaaninbe laakiin uu garanayo mawaaqicdeediina uu garanayna iyagiibuu istimbaad ahaan uguma baahan yahay fiqigiina bal markaa weliba isagoo israaciya ama masaa-ishiisii furuucdayda noqotee kutubtan sida minhaajka iyo muqdiga iyo keyrkiiba inooguba sugan ama qawaacidiisan dee dawaabida ah ee aada u muhiimkaee aada u nafciga badan ee ruuxii fiqigii usoo ururinaysa una dhib yaraynaysa fatwadii iyo dee uu ku makansanayo taa haba noqoto ama usuul fiqigii haba noqotee umuurahaas waa inuu macrifo fiican uuba leeyahay sabal maalan oo dee imika halkan dee gees kalena hadduu waxyaalaha garanayo oo luqadii carbeed ama kuwii wixii taraakiibteeda iyo bal icraabteeda iyo ruuxa tusaye isagii kuba hanuuninayay uu laxni kaga baxsanaye naxwo iyo sarf iyo umuuraha lahaa ama mufradaadkii kelimaadka macnahooda dee kutubtan luqada ay dhigayeen hadduu kaba jaahil yahay dee nusuustii lama tacaamuli karayo ee waa inuu luqadii carbeedna qadar fiican kaba garanayo culumteeda kala duwan oo u suurtogelinaysa inuu dalaala kii iyo taraakiibtii luqada carbeedna sidoodii uuba fahmo uu fahmana mufradaadkii iyo macaanidii ay lahaayeen taasay ugu dhib yaraanaysaa nusuustii qur-aan iyo xadiidba lahayd ee luqadii carbeed kuba timi inuu la tacaamulo waxna u kalaba soo qaateen bal umuurahaas dee ijmaacii ummadana waa inuu garanayo si aanu u khilaafin masaaishi khilaafkuna kolley dee waa wuxuu u baahan yahay inuu ogaado culimmadu aragtidoodii iyo ijtihaadaadkoodu ay ku kala tageen bal si uu bal maalan ama uu u kala doorto aqwaashaasu uu kala raajax yeelo kuwiisla waa raajax uuba qaato kolkolna waxaa dhacdaba masaladii haddii laba qowlun culimmadu ay u kala tegeen oo laba dhinacun ay yihiin oo kale meel baa yimaada la arka dee kutubta dambe ay markaa usuulka insha allah inaan kuba aragno ixdaathu qowlin thaalithin hal huwa kharqan lilijmaaci amla haddii ruuxu labadaa qowl qowl aan ahayn uu kuba tago miyay noqonaysaa ijmaacii nin ka tegay oo kaloo dilaaciyo macnaa waxa weeye markay labadan qowlun ugu tegeen ayaa waxaa hadalkii noqonaya si masalada wixii madrag u noqon lahaa ama masaladii labadaa wejun ay leedahay wej saddexaad aanay lahayn marka wej saddexaad hadduu isagii la yimaado ama qowl saddexaad uu kuba tago taasi miyay noqonaysaa ijmaacii nin khilaafay oo kale in ijmaaci wuxuu labadaa qowl kama baxsanayn waxa weeye masaladii labadaa wej bay lahayd ama labadaa qowl bay lahayd wixii aan labadaa qowl ahayn waxay noqonaysaa wax iyagii ka baxsan oo ay si waxa weeyaan ay isku khilaafeen wax ka duwan ay iskula khilaafeen bay noqon culimmadii oo si wuxuu khilaafkii dilaaciyay wal masalo insha allahu tacaala mar kale aan arki doono laakiin waa kuwooda iyo ronron haddii rabbi noo dhib yareeyo bal markaa taasaa deeta waxay noqonaysaa khilaafkiina ogaadaana muhim kaba dhigaysa oo kolkol bay noqon dee qowl isagu xaggiisa kalaba yimaado iyadoo aqwaal sugnaato masaladii meel ay ku joogsatay hadduu waxaan markii hore laba odhan uu laba yimaado meeshii nin ijmaacii ka tegay oo kale uu noqonaya waa inuu khilaafkii garanayo khilaafkuna kolley garashadiisu waa waxyaalaha khaasatan marka aanu ahayn hebel baa saa yidhi iyo hebel baa saa yidhi arrintu aanay ahayn ee arrintu ay tahay bal hebel saasuu yidhi maxaa uu daliishaday iyo daliilkoodii uu ruuxu raaco kan kalena daliilkiisii uu muqaaranayn karo waa ruuxa fahamkiisa iyo aqoontiisa fiqi ahaan waxyaalaha waasiciya ama dee kayfiyadii ay culimmadu adilada ay u daliishanayeen baa kuba sugan si ay wax u kala raajax yeelayeen baa ku sugan daliilka ninka kale uu leeyahay si uga jawaabaya ku sugan markay arrintuuta faham taas ay tahay kolley waa waxa fiqiga suga oo saasay qolooyinka hore lagaba soo naqliyey ninka aan khilaafka garanayni sankiisu mabuu urinba fiqi ma urin oo nin fiqi yaqaana maaha dee ugama jeedinuun hebelle saasuu yidhi hebelle saasuu yidhi oo taasi waa cilmi taqliidun oo dee taqliidkuna cilmi maaha yidhaahan oo ruuxu kole duu muqallid yahay taqliidkii uun dee waa kitaabkan imanka aan ka hadashiinayo kitaabkii un baan ka hadashiiya wixii kuba sugnaa nusqa kitaab kitaabkii un baaban ahay kitaabkii un baan ahay laakiin wax aniga ijtihaada oo dee macrifadaydii ama ahay hadalkaa dee ruux yidhi ayuun baaban odhanayaayo marka cilmi maaha yidhaahan dee taas walow dee cilmigeenu kaa yahay bal markaa taasaa keenaysaa khilaafku inuu ahamiyadiisa leeyahay iyo in la ogaado si bal aan qowl kale oon lagu soo kordhin oo khilaafkii aan la sii badin waa mid si loo ogaado madaarigtoodii oo duruqdii ijtihaadka duruqdii istinbaadka ayaa ruuxa ugu cadaanaysa marka umuuraha dee u arkaya laakiin qowl mujarada uun taasi cilmi dee kolley weyno ugu kordhayaa ma jirtoon ahayn dee in masaladii laysku khilaafsan yahay oo bal markaas dee ninba uu qowlkaa yidhi bal umuurahaasuu inoo sheegay waana umuuro adag laakiin culimmadu si aan dee nin kastaaba isaga gelin sadee waqtigeennan aan arkayno ruux kastaaba ama fadaa'iyad ha noqdo ama taas ruux aqoonle iyo ruux kale aan lahaynba layskaba fatwoodo weliba inaga khaasatan dadkeennoo kale dee kaa majliska joogaiyo kaa dariiqa joogaiyo kii meel kasta joogaaba isagaa fatwooda oo masaa-isha diinta markay noqoto iyadu xadmala waxaa dhici karta aqoomihii kale in loo daayo ruuxii aqoonteeda lahaa ee laakiin markay umuur diineed noqoto cidima laha weeye nin kastaaba ra'yigiisi buu ka dhiibanaya saasay ila tahay ayuu odhanayaaba kaas oo kale bal markaa waa sidee haddaba bal umuuraha loo dabdiyo oon ruux kastoo mutadafiri aanu isagaba gelin dee wixiina uu wax dabdiso noqda adilada laga qaadanayay inay hadhow ijtihaadkaasi waa ijtihaad dad badanoo ijtihaadka awoodu lahayn ay raacayaanoo iyagii bal maalan uu noqonayaba bal markay saa kuba raacaan waxu bannaano xukumkii ilaahay say u raacayeen oo kale uba raacayaan markay dariiqtaasi u noqoto ay wax ku fahmi karaanani awood kale lahaynba markaa taasaa deeta keentay in dee shuruudan aynu arkayno weliba ka dhigaya dee inay qadar yar hoose tahay bal maalan inay u shardigaan culimmadu marka wuxuu yidhi laqbadii umaan dib ugu laabmiya washardu shardiga filmuftii muftiga fiigiisaadi ijtihaadun ijtihaad weeye macnaa waa inuu mujtahid yahay marka almufti iyo almujtahid waa macno keliya muftigana waqtigaa waxaa loo shardiyayay inuu mujtahid yahay wahuwa markaa ijtihaadkii an yacrifa inuu garanayo weeye min aayilkitaabi kitaabka aayadihiisii iyo wasunani sunantii uu kaba garanayo walfiqi wa min alfiqi fiqigii oo fii furuucihi kuba sugnaaday ashawaaridi dee fogaaba ee durugsanaa iyo wa kulli maa kii dhammaantii oo lahu isaga u sugnaado min alqawaacidi macmaa bihi kii ay maca maa fiihi waxa fiigiisa kuba sugan iyadoy taa weliba raacsan tahay oo min almadaahibi madaahibtii allatii madaahibtaasoo taqararad sida afartan madhabood oo kale iyo wa min khilaafin khilaaf muhbatin la sugo khilaafkii ahlucilmiga hadaba uu ka garanayo iyo wanaxwi wa min anaxwi naxwadii uu ka garanayo walusuuli usuushi oo maca cilmi ladabi cilmiga cilmu ladab maciisa ahaaday iyo waluqati luqada maceeda ah oo luqadina ay la jirto allatii luqadaasoo atad kaba timi min alcarabi carab kaba timi waa mufradaadkii kutubtan luqadu ay kaba hadlayeen haddaba umuuraha uu ka garanayo qadaran qadar uu ka garanayo qadarkaasoo yastanbidu uu kula soo baxayo oo bihi bi hada alqadri qadarka almasaa'ila masaa-ishan dee kuba imanaysa waa jawaabaheedii iyo axkaamaheedii binafsihi naf ahaantiisa isagoon ruux kale iyo odhan ijtihaad kale ruux kale aan soo qaado isagu awooddaa iyo aqoontaas dee intuu yeeshay awood u yeeshay markaa inuu adiladii qur-aan lahayd ee xadiid lahayd uu halkan uu ka soo qaato axkaamihii kala dunaa ee dee mufasalkaa iyo dee su-aalahan la weydiinayo jawaabahoodba binafsi liman yakuunu cidda noqonaysa saa'ilan waa ciddii ahaanaysa ku wax weydiinaya ujeedadu waa ruuxii saa'ilkaayee isaga wax weydiiyey jawaabtii uu bal maalan waxa uu weydiiyey ugaba jawaabayay oo isagoon dee kitaab farciya oo ama sheekh hadalkii aan soo qaadan oo halkaa jawaabtiisu aanay noqon toosna ula tacaamulaya adiladii bal markaa jawaabtii su-aashaas uu ka soo qaato adilada kala duwan uu eegaye dee uu aqoontii u saamaxaysay inuu istinbaadkaa la yimaadana uu isaga ay deemaka laga helo waatan shardigii ay tahay maca cilmihi tafsiira weli markaa dee umuurihii waa yara inoogu biiraysa iyadoo ay weliba taa la jirto qadarka uu umuuraha hore ka garanaya ay la jirto cilmihi cilmigiisa iyo garashadiisa uu garanayo oo fil aayaati aayaadkii atafsiira tafsiirkii uu garan fil aayaati aayaadkii qur-aanka khaasatan ha laba yidhaah waa aayaadkii axkaamtee wafi lxadiidi waa maca cilmihi iyadoy taa hore ay ku biirayso ay la jirto garashadiisa uu garanayo xaalata ruwaati ruwaadda xaaladoodii uu garanayo filxadiidi xadiidka figiisana oo markii hore sunantii waa inuu garanayo yidhi macnaa axaadiidii nafteedii bal ama kuwii axkaamta laba yidhaah kaa waa inuu garasho u leeyahay oo haddaanu xifdisanaynba uu mawaadicdeedii iyo meelaheedii garanayo welibana haddana dee axaadiidii intaas kumaba dhammee ruwaaddii axaadiidana waxa weeyaan dee imaka uu garanayo si uu kii maqbuulkaa iyo kii marduudkaa kii xadiidkiisa la qaadiyo kii kale laga tegaya uu garanayo khaasatan waa kutubtan axaadiidoodu dee ay daciif iyo xasan iyo saxiixba yeelanayso ee bukhaari iyo muslim oo kale dee xadiidkan ku sugan wuu ictimaadsan karaa isagoon waxba u baahan raawigan inuu tatabuco haddaanu axaadiiiisii axaadiisii lagu naqdiye ahayn wamowdic alijmaci wa maca cilmihi iyadoo weliba ay taa hore ay ku biirayso ay la jirto maca cilmi cilmigiisii uu garanaya markaa mowdic alijmaaci ijmaaca meeshiis ujeedadu waa masaa-ishii culimmadu ay kuba ijmaaceen dee kollay mana yaro masaa-ishaasi qaab kastaba dee inta badan wax waa laga helayaa walow culimmadan inoo soo naqliyey dee aanay marka la eego xagga ijmaaca dabdintiisa aanay isku mid ahayn oo barhkood ijmaac intay soo naqliyaan ay tahay uun ama cadam alcilmi bilmukhaalif ama barhkood usluubkooda ay tahay markuu nin keliya ama laba iyo wax yar cadad yari dadkii badnaa ay khilaafeen ay masaladii ijmaac ahaan ay u soo naqliyaanoo kolkol dee ijmaacaadka badanay barhkood soo naqlinayaan saa ibnu cabdilbar oo kale iyo bal ay tahay in laba hubsado dee ibnulmundirna waa ninka ugu badanay wax kaba soo naqliyeen khaasatan imaam nawowi oo kale ijmaacaadka uu soo naqliyo oo kale kolkol iyadoo dee mala khilaaf jirana ijmaac way soo naqliyaan masaa-ishaasi kollay masaa'il yar hubsasho leh ay tahay oo dee waxa weyaan ragga aada u badsanay naqlinteeda ibnu cabdilbar baaba ka mida ijmaaca soo naqlintiisa imaam nawowi baaba ka mida rag leh oo dee mawaadicda ijmaaca soo naqliya laakiin kutub dee lagu khaas yeelayna way jiraano u gaaro kutubta ibnulmundir oo kale oo kitaabkiisan alijmaacna waa madbacaysan yahay ibnuqabtaankii timaabkiisa aliqnaac uu kuba magacaabinaysna iyadoo la dabdiyo ama la taxqiijiyo laba mujalad ku madbacaysan yahay kan isagu ibnulmundir waa yaryahay oo marka waxaa dhici karta mi'aat almasaa'il ama ilaa boqolaal masalo oo ijmaac ahaan culimmadu u soo naqliyeen waa jiraan bal maalan wax dee ijmaacoodu uu noqdo wax haabita iyo wax khilaaf yari jiraba bal markaa dee meelahaasaa laga qaadanayaaye oo kutubtaasaa loola laabmayaa ijmaaca iyo aimada ijmaaca soo naqlisay walow dee umuuroodna ay hubsasho leedahay markan ijmaaca lasoo naqlinaye waa inuu garanaya masaa-ishii lagu ijmaacay iyo walkhilaafi khilaafka waa tan yidhi wa min khilaafi musbati baa horeeye halkan uu la socdo ayuunbuu u soo celiyey ficilmu hada alqadri qadarkan garashadiisu waa intaas oo uu ruuxu macrifo u yeesho qadarkaas uu markii hore yidhi qadran bihi yastamidu lmasaa'ila wax kalena ay daba socdeen fiihi filmuftii ruuxii muftiga ahaa ama filmujtahidi mujtahidkii kaafin waa wax ku filan oo intaa hadduu macrifadaa yeesho ijtihaad xaddii waa gaadhaya inuu fatwadaana way u banaanaanaysaayo way markaa taasi way u banaanaanaysaa bal markaa intaas buu iminka umuurihii noogaba sheegay waxaa markaa hadhay laba bayd oo aada u kooban oo dee iyagu sahlan oo uu kaga hadlayo ruuxii mustaftigaha maxaa shardigiisu yahay in halkan baabka inoo baabaysnaa baabun fi lmufti wlmustafti taqliidka waxaan idhi farac gaar u dhiganaya labada bayd baan raacinaya wuxuuhi wamin shuruudi saa'ili ruuxa isagu wax weydiinaya ruux kale ee inuu uga jawaabo masale diineed ruux kale weydiinaya almustafti fatwada dalbaya masaa'il mustafti wasalam kaa shuruudiisa waxaa kaba mid ah allaa yakuuna inaanu noqon caaliman ruux caalimo aanu ahayn caalimkana waxaa loo wadaa mujtahid hode iyaga agtooda si ibnu cabdilbarna itifaaq uba soo naqliyo ruuxan muqalidkii oo dee waa cilmigee diiba ruuxa muqalidkii caalim ma aha oo ruux dee caalim lagu tirinayo ma aha oo dee inay hadal cidi tidhi unbaabu qowlkiisu yahay ba taas ee ka caalimkii ee waxa weeyaan waa taas waa ninkii mujtahidka haddaba shardigiisu waxa weeye inaanu mujtahid ahayn kal muftiisa muftiga oo kale faxaysu meelo kaana uu noqdo ruuxii saa'ilka ama mustaftigaha mujtahidan ku mujtahido milow kan muftigan dee uu weydiinaya ee mujtahidkaa la mid ah falaa yajuusu ma bannaanaa kownuu anshihiisa muqalidan ruux kale inuu qowlkiisa qaato ma bannaanee dee inuu ijtihaadaa waajib ku ah waxaa adigu labada bayd macnihiisu yahay ruux hadduu mustafti yahay ruux kaluu fatwo ka doonaya ruux kaluu doonaya bal masaladii xukumkii sharciga inuu cadeeyo ruux kale inuu cadeeyo doonaya waxaa shardi ah inuu dee muqalid yahay inaanu mujtahid ahayn waayo hadduu mujtahid yahay ee isaga waajibkiisu waxa weeye inuu ijtihaado wixii ijtihaadkiisa uu ku gaadho ayaa xukumkiisu noqonaya kaa uu raaco laakiin ruux kale ijtihaadkiisa inuu qaataa ma banaan allahuma suura ay culimmadu soo naqliyaan ama laba suuraan odhan karnaaba waxa weya ninkii waa ijtihaaday waa dadaalay waxbaa u muuqan waayey ijtihaadkiisiibaa wax uu gaari waaye xasiilo ah haddii ruux kale markaas oo uu mujtahida oo isagu qowl kuba tago ijtihaadkiisa wuxu muuqatay taa uu qowlkiisii qabsado koladii isaga arrintii ay u cadaan weyday iyada bal markaa waa wixii uu kareeyey oo kale arrin kalena culimmadu way sheegaan oo ah ruuxii mujtahidka ahaa waqtigiiba cidhiiri ku noqday masalan ku timi weeye ama naftiisa ugu timaado imik ama dee hala weydiiyaba waa xaadiso degdeg u baahan waqtina waa u waayey uu masaladii dee uu hagaag uga fiirsado adiladii ku baxsiyo deena waxay u baahantahay rogrog badan adiladii oo bal maalan iyo waxyaalihii uu laaban badan tiibaa waqtigiibaa cidhiiri ah waqtigiibaan u saamax ahayn inuu bal maalan ijtihaado oo kale markaa dee qowl ruux kale mujtahidkii bal waaba qaadan karaa laakiin marka kale ruuxa haduu mujtahidya uma banaana dee taqliid uma banaana insaan dee ruuxan muqalidkiiba ee aqoontiisu ay halkaas tahayba aan u odhanayn waad ijtihaadaya inay maba laha adawaadkii iyo wasaayishuu kuba ijtihaadi lahay bal taasba weeye oo markaa ijtihaadku kolkol mee taqliidku kolkol ruuxii mujtahidkaa suurooyin aad u yar oo u banaanaan karaa way jirtaa markaa tibuu sheegaya wuxuu leeyahay wa min shuruudi saa'ilin ruuxan saa'ilkaa shuruudiisa waxaa ka mid ah almustaftii fatwada dalbaya allaa yakuuna inaanu noqon caaliman kalmuftii sida muftiga oo kale faxaysu meeloo kaana uu noqdo mujtahidan oo uu yahay ruux mujtahid oo milahu mila almufti muftiga oo kale ah falaa yajuusu ma bannaana markaa kownu anshiisa muqalidan ha ijtihaadisa dee ninkan kale muftigaba ama mujtahidkuba uu ijtihaadayo oo ninkii caalimka ee mujtahidka ahaa ijtihaad baa u suurtagelaya saa daraaddeed taqliid isagii ma aha baabkii ama uma bannaanay taqliidkii ninkan awood kale waaye wixii uu karayay ay intan tahay ayay u bannaanaanaya allah subxana watacaala alam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله